waxaa naloo soo bandhigay baahiyaha qabtaan annagoo la kaashanayna dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo beesha caalamkaba waxaan laga bilaabo maalinta beri ah indhaha dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka kusoo jeedinayna in sida ugu dhaqsaha badan dadka reer xudur loo soo gaaro loona caawiyo hay-adaha dowladda ama amni ama horumar waxaan leeyahay halkan waxaa jooga dad soomaaliyeed oo isku tashaday dhulkooda xoraystay horumar sameeyey soo gaara hay-adaha caalamigana oo dalkeenna ka howlgalana waxaan leeyahay waa laydinkula xisaabtamayaa haddii aadan xudur waxa ay rabaan u qabanina waan idinkugu sheegaynaa cod dheer haddii ilaahaydaas ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo inaad oogteen dhaqanka soomaaliyeed